masjidkan oo loogu magacaabo abuubakar sadiiq ahna masjidka ugu weyn ee ay ku tukadaan soomaalida ku nool waqooyiga dalka maraykanka ayaa wajahaya cadaadisyo dhanka amniga uga imaanaya dadka nasaarada ee u dhashay maraykanka iyadoo ay sare u qaadeen weerarada iyo naceebka ka dhanka islaamka iyo ehelkiisa ayaa tani waxay keentay in la joojiyo dhammaan duruustii ka socotay masjidka dadkuna salaabaha iyo tukadaan iyagoo baqaya oo feejigan maamulka masjidka abuubakar sadiiq ee ku yaala gobolka minnesota gaar ahaan magaalada minneabolis ayaa ku dhawaaqay in la hakiyay duruustii ka bixaysay masjidkan iyagoo ugu baaqay dadka jamaacadaha inay taxadaraan booliiskaana soo wacay wakhti dambe ceshay markii la tukaday ceshay kadib uu leeyahay nin baa soo geliyay social mediaha rasaasaan ku furaya waa rifalkaygaan u qaadanaya dadka masaajidka ku tukanaya abubakar dadka joogo shalayna nin caddaan aha yimid oo meelahaanu galgalay mas-uusha imaha ridda adigu waa laga celiyay waa la celiyay markii dambe soo warkiisana waa loo gudbiyay booliiska marka saasaa maanta waxaan u fasaxnay ardadii marka ilmaheenna say sayf u ahaadaan maaha micnaheeda in dadka la cabsi gelinaya lakiin ilmaheenna say sayf u ahaadaan qof kastoo soo galaayana markaad soo gelayso kolle iska fiiri qofka kula socdo qof shuud ku soo galaa iska ilaali waa inaad taqaanaa qofka soo galaayo insha allah si kastaba ahaatee yurub iyo maraykan waxay dagaal kula jiraan diinta islaamka waxaana marar badan weeraro laayaanahoo dad badani ku dhinteen ay fuliyeen muwaadiniintooda kuwaasoo uu dhaga nuglaaday dhaleecanta siyaasiyiinta reer galbeedka ee ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta